لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا النوع الثاني صحيح عن صلى من ما هاني حاشيدا شوفنا ما هي ثم حكى bal markaa kalley halkan wuxuu markaa sheekhu inooga bilaabayaa isagoo xadiidkii saxiixa umuurihii kuba tacalluqsanaa intii uu kaba soo talkhiisiyey kitaabkii ibnu salaax inoo taam yeelaya masalo kolley ay khilaafiyo ah oo ah axaadiidan saxiixayn ee naqdigu ku iman ma axaadiidta kale ee xaadka ayuunbay laba mid tahay kol haddaanay tawaaturino waxay faa'iideysaa waa danni mise waxay iyadu kolley dee miise gaaray ka leedahay axaadiidta kale oo iyadu waxay faa'iideyneysaa goyn la goynayo ama la yaqiininayo la hubo inay dee san axaadiidani nafsul amarkana san imikaba aan ugu camal falayno ee aanu markaa aan ama aan u haysano ay tahay taas masaladaas buu yar taabanayaa sheekhu wuxuu ihi raximah allahu tacaala uma xakaa wuxuu soo xikaayooday ama uu dee naqliyuu sheegay waa ibnu salaaxe ana alummata ummaddii talaqat inay la kulantay haadayni alkitaabeyni labadan kitaab labada kitaabna waa bukhaari iyo muslim bilqabuuli aqbal aqbal ay aqbalaan inay kula kulmeen taas ay isku waafaqeen ummadda ayuu soo ayuu sheegay siwa axrufin xarafyo uun mooye yasiiratin yar oo intaqadahaa ay bushiyeen bacdulxufaadi raggii xufaadda ahaa barhkood ka daraqudniyi wakayrih sida daraqudni iyo qolooyinkii kale iyaguna intiqaada xadiidka qaarkood kuba lahaa saas oo kale bal markaa taasi horta soo noqliyo macnaa waxa uu iyada uu sheegay ibnu salaax inay ummaddu guud ahaanba labadan kitaab waxa kuba sugan ay kulansadeen ee axaadiistooda aqbal ay kula kulmeen oo ay wada aqbaleen in yar oo axaadiisa oo naqli ku yimi mooye waa kuwan axrufu kaba cabiray axruftana imika dee axaadiisu buu ugaba jeedaa axaadiistaasna marka dee la eego waxoogaabaa bay gaadhaysaa haddii labada kitaab la ysku daro laba boqol way gaadhi labada kitaab la yskuba daro walow qeyb badan oo naqdigaasi inta badan aanu wax dee ta'hiir kule xadiidka inuu darajadiisara hoos ugaba dhigo uun mooye aanu ta'hiir ku lahayn xagga marka la eego sixadiisa mancinteeda aanu ta'hiir kuba lahayn taasna aimadu kolley axaadiisa ama shuraaxdooda ha ku kaga hadleen oo mid mid ha ugaba soo hadleen marka xadiidkaasi soo maro la naqdiyey ama waxaweyaan kutub yaroo kutub gaaraha uba dejiyeenoo dee kuwan ama daraqudni kiisan iyo bal ciddii taxqiijisay bal kalaamkii kale isooba naqlinayeene xagga jawaabtaasba aha maxaafid ibnu xajaroo isagu muqadimada fatxulbaari dhammaan mid mid khaasatan boqol iyo tobaneeyo xadiiso waa inta ama bukhaari la gooni noqday ama muslim uu la wadaagsaday ee intii muslimuun la goonid ahaa way kaba maqantahe taa haba noqdeena waa umuuro culimmadu ay dee ka hadlaan oy tatabucaan oo wixii la yidhi iyo wixii lagaba jawaabay iyo dee jawaabaha qaarkoodna ma sii xoog badno noqdigu aad buu adag yahay uu xoog leeyahay taas ay sheegaanba bal markaa intaa mooye haddaba waxa kale ummaddu aqbal bay kula kulantay uma istanbada wuxuu ka qaatay taa min daalika arrinka uu kala soo baxay alqadca goyn la goynayo bisixati maa kii sixadii fiihimaa labada kitaab kuba sugan ee min alaxaadiidi axaadiida waayo lianna alummata ummaddu macsuumatun mid laga ilaaliyey weeyo laga xafiday cani ilkhada'i khada wixii ay ku ijmaacdo weeye ay isku waafaqdo afraad oo dhan iyo dee shaksi shaksi loogama ilaalin ee waa wixii iyada ijmaaceeda ah ay isku waafaqdo waxaase waa wax xaqa uun shay baadila inna ummadoo dhammi iskuma waafaqdo oo dee axaadii ama xadiisii adee kole riwaayaadkiisu kala duwan yihiin baaba kuba yimi laa tajtamicu ummatii calaa khada wax aduu khadaa ummadaydu isuguma tegayso iskuma waafaqayso dee axaadiid kaleo xataa kaa kaba martabo badanbana waxaa kuba yimi in ay ilaa qiyaami saaca ay jirayaan daa'ifo ummadda ka mid oo xaqa ku toosan oo ciddii iyada khilaaftayna aanay waxyeelahayn haddii khada waqti awqaada ka mida ummaddu ay isku wada raacdana daa'ifadaa rasuulku sheegay had iyo goor xaqa ku taaganayn kaba leexanahaynna ayaa meesha ka bixi lahayd oo mar aan daa'ifadaasna jirin baa bal markaa dee ay dhici lahayd waqtiga ay khada ay isku waafaqeen oo bal markaa ummaddu xagga ijmaac ahaan ayaa khada looga ilaaliya xagga afraad ahaan iyo koox ahaan iyo taa loogama ilaalin oo dee shaksi iyo kooxo dhan iyo waxyaalahaasi khada way ku dhici karaan laakiin ummaddu si guud khada ama shay dalaalo ah iskuma raacayso kor haddii dee ummaddii aanay khada xaggaa ay dee macsuumo kaba tahay oo wax dalaalo ama khada aanay ummaddu guud ahaan isku raacahayn kol hadday ummaddii isku waafaqday labada kitaab waxaa kuba sugan markaa aqbalkiisa taasi waxay macnaheedu yahay iyada dee labadan kitaab waxaa ku sugan inaanay dee danni uun ahayn ama daahir alisnaad waxay nooga muuqdaa sixadiisu aanay ahayne waaqaca iyo nafsul amarkana axaadiidan iyo axaadiidee rasuulka ilaahay ka sugan uu ku hadlay oo kalaamkiisiiya inay tahay waaqaca iyo nafsul amarka ay kuba tahay taas baa waxa weeye adigu bal meeshii uu ka qaatay arrinkaa horee talaqiga famaa dannat ummaddu wixii ay u malayso sixatahu sixadiisa iyadoo dee isku waafaqaysa wawajaba uu waajibo calayhaa korkeedana alcamalu bihi camalfal ay kuba camal fashaa labudda waxa mahuraan ah wa an yakuuna inuu noqdo saxiixan fii nafsi alamr nafsuulamarka iyo waaqaca mid saxiix ku ah wahadaa jayidun waana haddaba intaasi waa tii istinbaadkiisii wahadaa jayidna ibnu kathiir oo ku waafaqayaalo taasna waa hadal dee fiican ama istinbaad fiican weeye bal markaa kolley masaladu waa masale iska macruufa kutubtii hore baan kuba soo aragnay arrin baa horta jirta guud ahaan xadiidka saxiixa iyo daciifka iyo markay kaba hadlayaan dee culimmadu ay sheegaan iyaduna halkan saxiixa ama hortiiba ay kuwa baraarujiyaan oo ah markan la leeyahay xadiidkani waa xadiidka saxiixa macnihiisu waxa weeye shuruuddii xadiidkan saxiixa culimmadu ay u dejiyeen baa laga helay taas oo waa dee isnaadkan marka la eego isnaadkiisa wixii noogaba muuqday oo ama xaggii shuruuddii itisaalka u laamaysiiyo cadaaliyo dabdi ama xaggii kaleo cillo iyo shuduud ay kaba waayeen taas baa adigu horta macnihiisu yahay ee macnuhu ma aha gooyin la gooynayo oo la leeyahay waaqacayo nafsul amarku sidan ku yahay daciifka marka la yidhaahna macnihiisu waxa weeyaanuun ee shuruuddii xadiidkii lagu aqbali lahaa ama xasan ama saxiixu ku noqon lahaa baan halkan ee wax ka mida lahayn oo iyaduna waa daahir alisnaad ee maaha in la leeyahay nafsul amarka iyo waaqaca ayuu daciif ku yahay waayo sidaa haddii dee nafsul amarka iyo waaqaca la eegayo si isagoo maaynu aynu ku soo marray axaadiidtu taqsiimkan ma yeelateen saxiix iyo xasan iyo daciif ma yeelateen ee mid saxiixa iyo mid kadiba ayuunbay noqon lahayd been iyo dee saxiixunbay noqon lahayd xasan iyo daciif meesha uu kaba bixi lahaa sababta uga bixi lahana waxa weye dee kalaamkii rasuulka ilaahi waa mid keliya uun ma laha maraatib kalaamka rasuulku uu dee uu mid dee martabo sare iyo martabo dhexe iyo martabo dee hoose uu yahay taas hadalka rasuulku ma laha ee macnaa siduu inaga inagu soo gaadhay iyo duruqdii inagu soo gaadhay ayaa taqsiimkan keentay ee markaa taasi kama dhigna ama ma cabirayso nafsul amarka iyo waaqicii taasi horta waa sida guud haddii taa la yidhaaho dee axaadiistii iyada tawaaturtay ee iyada dee waxa weeyaan cilmi daruuri ama yaqiin ay noo faa-iideynaysay taasi sidaa aimaka aan dee saxiixa u leenahay bay waaqac iyo nafsul amarkana ku taho iyadu waa qadciyatu thubuut saa dee aayaadkii qur-aankaah oo kale axaadiistii aan heerkaa gaadhin weeye tay iyadu culimmadu ay yidhaaheen horta xukumkani waa calaa daahiri lisnaade maaha qadci haddaba tiita ayay ka soo reebeen axaadiista saxiixayn xaggay uga soo reebeenoo dee saa ibnu salaax iyo raggii kuba waafaqay waxa weeye iyadoo dee axaadiistii kale ee axaadka ahayd ee danni faa-iideynaysa ama xukumkeeda daahir alisnaad ahaa la wadaagsatay shuruudda qabuulkiiyo waxaas la wadaagsatay ayay miise kale iyo dheeraad kale leedoo ah inay ummaddu kula kulantay axaadiisan aqbal ay aqbasho ummadda kol hadday taa isku waafaqdayna ummadduna ay xagga ijmaaceedu inay wax khadaa ku ijmaacda ilaahay ka xafidu kaba ilaaliyo kaba dhowray taasi waxay markaa keenaysaa inuu dee saa iyadoo ay imakaaba dee daahirkan yahayna baatinkii iyo waaqicii iyo nafsul amarku yaho markaasi xadiisa la goynaye waxaa bal markaa xadiiskii mutawaatirkaata u dhaxayn kartaa kan imaka bal cilmiga inoo faa'iideeya cilmi nadariyo istidlaaliyo dee kan adilo aan sugaynay baan kaba ay ka dhalanaysaa ka mutawaatirkuna dee waaba inoo dambeeyaye iyadu dee kol haddii bal isaga waa kanuu cadad lama eego oo dee waxyaala xadiidkan saxiixa loo ictibaariyo looma ictibaariyo waxunbaaba la eega inuu yahay un dadkan isaga warinaya dabaqo kastaba dad ay dee laga aamiyey inay been ku heshiiyaan ama been calaa sabiil itifaaq uga dhacdo wax markaa ruuxi aan iska daafici karayne isagii kuba imanayo inuu yaqiiniyo oo ogolaado sida dee umuuraha kale iyo akhbaarta kale nooceedu taa yahayba oo taasay ku kala duwan yihiin marka farqiga u dhexaynaya axaadiida saxiixa ee bukhaariga muslim ku sugan iyo axaadiida saxiixa ee ku sugan waxa weeyaan kutubta kalena dee waxay noqonaysaa walow camalfalkii iyo ixtijaajkii mid ay ku yihiin oo kale jaanibkan buu kaba imanaya oo taasi waa taa aan leenahay ama ay leeyihiinba arrintoodu waxa weeye xukmigan sixada la xukumaya daahir alisnaad waayo kii daabidka ah iyo caadilka cadliga ahaa kolkol khada waa ka dhici karaa ee laakiin innaga waa siduu inagu soo gaadhay ama axaadiidka saxiixayn taas waa miise ay ka leedahay oo ka duwan oo ah inay may ee daahirka maahee baadinkana saa ku tahay iyo waaqac iyo nafsul amarka ay kuba tahay bal masaladu waa taa halku ka qaatay ibnu salaaxna waa kan sheekhu inoo sheegay waanu ku waafaqay oo mar dambena uu sii adkayn doonaayo dee waa hadal fiican ama jayidku waa istinbaad fiican ayuu leeyahay in masaladan ah ummaddu inay ku ijmaacsantahay qabuulkooda ama ay isugu tagto isku waafaqday labadan kitaab dee laga qaadanaya ama ay keenaysa taasi waa miisada ay kutubta kale ee iyadna axaadiida ama axaadiista kale saxiixa axaadiisteeda ay kaba leedahay in la jasmiyo nafsul amarkana inay taa ku tahay ama la yaqiiniyo waqad khaalafa markaa wuxuu ihi sheekhu waqad khaalafa waxaa khilaafay oo ibnu salaxba ku khilaafay fii hadihi lmas'alati mas'aladan ashaykhu muxyidiin annawowiy waa imaamkeedni macruufka ahaa laqabkana ma jeclaan ma jeclayn bal way kaba sugantahay inuu yidhi anigu ee waxa weeyaan ma saamaxayo ruux hataa idhaaha laakiin waa ku shuuroobayo waa laqabkiisii ee muxiidiin isagu waana waraciisii iyo taas bay hayd wa qaala waxaanu yidhi imaam nawowi laa yustafaadu lama faa'iidaysanayo alqadcu gooyn la gooyo ama yaqiinin la yaqiiniyo bisixati sixo min dalik soo saarkan ay soo saareen aduu bal markaa imaam nawi sharaxiisa muslim kitaabkiisa irshaad ee uu kitaabka ibnu salaax kusoo gaabiyey kitaabka dee mukhtasarka mukhtasarkiisaee taqriib ee aada u shuhroobay dee irshaad ka shuhrada badan kutubtiisa isagu wuxuu ku sheegay inay ibnu salaax dadkii badnaa ama intoodii badnayd iyo muxaqiqiintiiba ay ku khilaafsan yihiin oo dee iyada axaadiisii axaadiisii iyagu ay yidhaaheen ama ay kuba tegeen oo bal dee inay arrinteedu ay tahay dani inay faa'iideyn sixadeeda la malaynayo un inay tadna faa'iideynayso miisadana wuxuu kaba dhigay dee iyaga markaa ay bukhaari iyo muslimka inay miisay leeyihiin gaara oo sixada u laamaysa ay kaga duwan yihiin axaadiista kale dee waa waxaan u baahanay istidlaal iyo nadar iyo hubsasho bal inay saxiixtay aan iskaba hubsanno axaadiista saxiixa ee bukhaari iyo muslim ku suganna kol hadday labadii kitaab ku sugan yihiin sideedii baa loo qaadanayaa inoogama baahna bal inaan sixadiisii bal horta ma saxiix ba aan baadhin oon baxsin oon dee istidlaal iyo nadar intan laba nimaadna halkaas sixadiisii aan kuba ogaane sideedaan u qaadanaynaa kuwana dee horta waa la hubsanayaayo ama cidi inay saxiixshayba ama adiga ehel haddaad u tahay tasxiixeed ayay arrinta ku xidhnaanaysaa ee sidaasun laguma qaadanayo intaas buu kaba dhigay waxaa u dhexeeya laakiin taa jawaabteedana kolley sharxu nuqdo ayaan kuba soo aragnay xaafidnu xajar iyo dee arrin marka masaladan kaba hadlaya kalaamkii waana kan ibnu katiirna isagu bal wuxuu qabay laho qultu waxaan idhi buu idhi waana anigu maca bni salaaxi inuu salaax maciisaan ahay fii maa cawala calayhi waxaanuu isagu ictimaadsaday oo ah in la goynayo oo ay faa'iideynayaan bal dee qadcin la qadciyo la yaqiiniyo waxa weeyaan sixadooda ama nafsul amarkana inay saxiix ku yihiin oo aan yaqiininayn rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh inuu kula hadlay yo waxa uu ictimaadsaday warshada ilaahi uu ku hanuuniyey ama uu tilmaamay markaa dee dadkana uu ku tawjiihiyou tusay taas baan maciisa ku ahay oo waxaan qabaa inay axaadiidta saxiixayn ee intaa naqdi uu ku yimi aan ahayni ay iyadu faa'iideyna dee saxiix tahay horta sixadaasna ay waaqacayo nafsul amarka iyo mid la goynaya ay tahay aanay danni uun ahayn si axaadiidta kale saxiixa ee kutubta kale kuba sugan wallahu aclam kolley bal hadalka isaga ibnu meer shaakirna waa eegaysaan oo laba arrimood buu yar taabanaya hadalladiisan khaasatan sharaxiiso inta hore waa isagoo axaadiidta naqdigu kuba yimi bukhaariga muslim leba wax iyada markaa dacfitaa uu kuba sugan yahy bal wax markaa aan xasani kumaba jirtay waa axaadiidta saxiixa un naqdigana wuxuun baabay arrintiisu tahay axaadiistoodii dee xagga sixada dirwada iyo halka ugu sarraysa kagaba sugnayd tii unbaabay hoos uga yar dhaceen oo darajadii sixadee sare ee ay axaadiista kala gaadhsiisnaayeen ama iyagu ay islaasimiyeen ayaanay gaadhsiisnayne maha buu leeyahayba wax taa macnaheed uba laabmaya oo amayn waxa weeyaan wax sixada xadiidka la diidan yahay oo culimmadaasi ay naqdiyeen inay iskuba khilaafsan yihiin dababa siduu shaakir yidhi walow aada moodo taa nadari inuu kuba suganyaho axaadiidta qaarkeed markay xataa qolooyinkii ka jawaabayay naqdigaas ee culimmada ahaayee bal kutubtan daafacayay oo kale barhkood jawaabtoodu waxay noqotoon jawaab adigu kolley aan ahayn jawaab xoog leh oo markaas oo u dhigmi karta ama qaabilaysoo daafici karta naqdigan dee say markaa xaafidnu xajar iyo ayuu yidhaaha meelo marka mid mid ugaba hadlayo walow in badan waxyaale xagga ikhtilaaf xagga rubaadeed iyo umuuro saasa iyo waxaa uga laabmayo ay dee bal markaa aanay ahayn wax xadiidka sixadiisa yeelaya arrinta labaad ee isagu soo naqliyeyna waxa weeye oo uu imika halkan kaba hadlayaana bal xadiidkii mutawaatirkaa marka la dhaafo khilaaf beyn ahlicilmi kuba sugnayn inuu qadciya thubuut yahay sugnaanshihiisna wax yaqiina oo hubaala oo qadciya uu yahay saxiixa kalena uu bal khilaafkii culimmada soo naqliya isaga qowlkiisa oo halkan soo naqlinaya maahaba dee tan waa wax sii dhaafsanoo xadiidkuba kolood buu saxiix yahay ayan kaana mukhrijo iyada danni wuxuu faa'iideynayaa mahe cilmi ayuu faa'iideynayaa guud ahaan yaqiin iyo cilmi iyo dee waa wax qadci un isaguna waana si uu ibnu xasm kaba soo naqlinayo labadaa masalo weeye labada uu markaa waxa weeye uu sharaxiisa kuba ishaareen xaashiya ibnu salax me ibnu kathiir markii uu hadalkii ibnu salaax talkhiisiyey sheegayna istidlaalka horta ibnu salaax iyo wixii uu bal arrintaa hore talaqigaas ah oo waxay leeyihin dee talaqigaasi keli ahaantii ayuu riwaayaad tacaduday iyo waxyaalahaas iyo xataa ayuu ka xoog badan yahay xagga cilmi inuu faa'iideeyo ama dee uu faa'iideeyo bal taase markuu umuuraha sheegayo wixii uu ka soo qaatay talaqigaas ee uu kala baxay oo uu kasoo istimbaadsaday ibnu salaaxu isaguna yidhi waan kuba waafaqsanay intaa dabadeed ayuu kalaam uu sheekhiisii ibnu taymiya leeyay isku taagay ama uu arkay kalaamkii oo isaguna waafaqsanuun dee macnahan kalaamkii buu inoo soo naqlinaya xasheed markaa wuxuu ihi uma waqaftu waa intaa dabadeed waxaan daalacday aan heloon isku taagay bacdu bacda hada waa intan kalaamkaa qoreen hadalkaa ibnu salaax ama intaa aan qoray dabadeed calaa kalaamin kalaam baan daalacdoon arkay kalaamkaasoo lishaykhina alcalaamati ibni taymiya sheekhayagii u sugnaaday cilmiga badnaaye ibnu taymiya madmuunuhu khulaasadiisuna ay tahay ama wuxuu kulansaday annahu waa ibnu taymiya waxa weeye naqala ama me waxa wey madmuunkiisuna anahu shaniya nuqila in lasoo naqliyayo dee isagaana soo naqlinaya ibnu taymiya alqadcu goyn la gooyo ama la jasmiyo bilxadiidi xadiidkii waa bisixati lxadiidi xadiidka sixadiisa alladii xadiidkaasoo talaqat lummatu ummaddu ay la kulantay bilqabuuli aqbal ay kula kulantay jasmi la jasmiyo inuu lagaba soo naqliyey can jamaacaati min ala'immati jamaacada a'immada kama mid ah waa hadalkii adigu ibnu salaax une laakiin hadalka ibnu salaax wuxuu ahaa istinbaad isagu talaqigii ummaddu ay axaadiidan saxiixayn aqbal ay kula kulantay uu ka qaatay markaas halkaa uu leeyahy dee talaqigaas baa wuxuu faa'iideynayaa in waxa ku sugan labada saxiix ay iyagu saxiix nafsul amarkana kuba yihin ama la jasminayo oo la yaqiininayo oo la goynayo sixadooda ama arrinta ibnu tayim markaa kalaamka ibnu taymiya inoogu soo kordhaysaa arrintani istinbaad ibnu salaaxunba ma ahee dee ayma ka horreyso laakiin ibnu salaax kalaamkooda aanu arag markaa ammaanii isku taagin oo madhabi kala dunaa kuba sugnayd ayaabay qowlkooda taa tahay oo halkay dee istinbaad ibnu salaaxun imika marka hore uu inoo soo naqliyey ibnu salaaxna aanu dee a'imadii ka horreysay wixii ay kuba tageenee jaanibkan ahaa ee qadciga ahaa aanu taas dee xujadiisa ama daliilkiisu aanu ahayn uu masalada ugu tegay taase istinbaad uu hadalkaa ka qaatay ama wuxuu halkaa ka fahmay un ahayd ayuu ibnu taymiya markaa caddaynaya in dee a'imo ka horreyso kala duwan oo dee madaahibahoodu ay kala duwan yihiin inay qowlkooda ay tahayba in la jasmiyo oo la gooyo oo la yaqiiniyo wixii saxiixayn kuba sugan inay dee sixada nafsul amarkana ay saxiix kuba yihiin minhum a'immada waxaa kaba mid ah alqaadi cabdulwahaabi almaalikiyu washeykh abulxamid alisfirayniiniyu waalqaadi abudayib altabariyu washeykh abu isxaaq ashiraasiyu min ashaaficiya kolley tarjamada inna kuma joogsan karo ee bal cabdilwahaab ilmaaliki waa imaam macruuf ahaa oo maalikiyada kaba mid ahaa iyo isagu dee kolley culimmadii mashriqna ahaa ama baqdaad iyo nawaaxidii ciraaq iyo abuxamid iyo qaadi abudayib iyo sheekh abu isxaaqna waa aimo iyaguna aada u macruufa aada u shooroobay oo shaaficiyada aimadoodii waqtigoodii ahaa wabnu xaamid wa abu yacla bn alfaraa wa abulkhadaab wabnu zaaquniyi wa amhaalu min alxanaabila afartan dambena iyaguna xanaabilo weeye iyo weliba isagoo raaciyay rag lamid oo raggaas laba mid ah wa shams alaimati sarkhasiyo min alxanafiya kana waa imaam macruufa waa kitaabkan aada u shahiirka aadna uga weyn ee mabsuud la yidhaahye dee kutubta waaweyn ee islaamkana kuba jira fiqiga xanafiyadana dee xagga sare ama xagga hore kagaba jira ee madbuuca imaamkii lahaa oo arrinta la yaab kale ayd isagoo xidhan oo god ku jiraya uu yeedhinaya kitaabka oo dad jurbiga kuhoos dushiisa ku sugan ay kaba qorayeen korkiisa uu ka sheegay qaale wuxuu yihi markaa ibnu taymiya markaa leh wahuwa bal oo ujeeddada eeg madhabi kala dunaa buu sheegay maalikiyadii buu soo naqliyey xanaabiladii iyo halkan shaaficiyadiiba a'imadoodii rag kaba midoo iyaguna qowlkaa kuba qowlay oo iyagu kuba tegay ayuu sooba naqliyey qaala waxaanuu yidhi wa huwa qowlu akhari ahli lkalaam welibana waa ibnu taymiya leh nimankii cilmigan kalaamka la yidhaaho dee ehelkiisa intoodii badnaydna qowlkooda weeyo min alashcariyati waghayrihim ashcariya keyrkoodba oo qolooyinka ahlalkalaam ama ashcariya ha noqdeen ama keyrkooda intooda badan iyaguna waxa saxiixayn kuba sugan inay dee tahay goyn la goynayo la yaqiininayo bal imaka sixadiisa eenay danni uun ahayn ayay iyaguna kuba tegeen kaabi isxaaq alisfirayiniyi wabnu fura furak labadna oo labadnoo kolley dee kutubu taraajimna ama siyaro calaami nubala iyo keyrkoodba tarjamo weyn kuba leh ama tarjamo kuloo macruufeen kollayna raggan oo dhami badankoodu waa qarnigii shanaad iyo wixii kaba horeeyey qaala wuxuu yidhi waa ibnu taymiya leh weliba wa huwa madhabu ahlilxadiidi dadka iyagu ahlu xadiidka madhabtooda weeye qaadibatan dhammaan waa guud ahaanba jamiican wa madhabu salafi caamatan madhabtii salafkana weeye guudba iyaguna caama ahaan marka wuxuu yihi sheekhu ibnu salaax me ibnu kaiir baa le wa huwa haddaba hadalkan ibnu taymiya macnaa maa dakarahu ibnu salaax ibnu salaax wixii uu sheegay weeye macnihiisii istinbaadan isagu markaa naqli ma hayn oo qolooyinkaasi inay saa kuba tegeen ama dadka badankoodaba qowlkooda ay tahay naqligaa muu hayne laakiin isagu dee masaladan ah talaqigii qabuulka labada kitaab lagula kulmay ayuu kala baxay oo uu kala soo qaatay haddaba markaa tii bal isagu istinbaad ahaanta kulaba yimi ayaa hadal aimadan kala duwan iyo dadka intoodii badnayd basa ibnu taymiya sooba naqliye ay qabaan oo fawaafaqa markaa ugu waafaqa ibnu salaax fiih wa fii hada almacnaa haaulaai alaima aimada waaweyn ee uu ibnu taymiya soo naqliyey laakiin ibnu salaax aanu naqligo dee aanu markaa hayn wax naqliyo iyaga markaa laga soo naqliyo masaladan kuba sugan laakiin istinbaadkiisii iyo ijtihaadkiisii uu kuba waafaqay ayaa jirto dee macnaa iyagiibu ku waafaqay ijtihaadkiisii iyo istinbaadkiisii dee arrintuna maaha un istinbaade aimada kala duwan ayaabay qowlkooda tahay bal waaba kan ahlulxadiid iyo ahlusalaf si guud ama salafkii si guudba ugaba soo naqliyey bal markaa masaladu taa weeye waa masaladan ah xagga camalfalka iyo xujada iyo umuuraha ina masalada khilaafkeedu maaha ee waa xagga bal markaa madani unbay faa'iideyn kol haddii aanay tawaaturin ay akhbaar aaxaad tahay mise waxay faa'iideynaysaa cilmi yaqiini ah oo istidlaali ah adigu nadari ah taas bay faa'iideynaysaa bal markaa masaladina dee taas waa kaa inoo sharxo inoo bastiye annawcu haani noocii labaad anwaacdii xadiidku u kala baxayay alxasanu xasankii weeye wa huwa xasankuna fi lixtijaaji bihi xujaysiga la xujaysanayo kasaxiixi cinda aljumhuur saxiixun buu laba mid yahay cinda aljumhuur jumhuur alculamaa agtooda markii hore soo saxiixa inoogaba soo hadlayay dee kale waxyaalaha dambuu kaba hadli doonana arrintiis say noqon doonto wuxuu ku horreysiiyaa dee tacriif waana se dee culimmada kale iyo kutubta kaleba ay u dhigayeenoo horta tacriifkii nooca ama waxaa la tacriifkiisii bal haddii tacriifkiisa khilaafiya dee wujuhaatu nadar ama nadargii aragtiyo kala duwan ay jireenna tii oo lasoo naqliyo haddana bal taqsiimkiisiiyo in la galayo sidii lagu kala baxayay oo ugu dambeyn marka waxyaalaha kale la dhameeyo masaladan lagala hadlo ixtijaajka dee kole ina ibnu salaax kitaabka sidaas buu ahay laakiin waa ibnu kathiir maanta sida kaba dhacdayo wuxunbuu soo horreysiiyey isagoon noociiba inoo tacriifin isagoon qaybihii u kala baxayayba sheegin waxaa dee xujadiisa iyo ama xukunkiisu wuxuu yahay waa tan kolleyna waa sidee tartiibtoodii iyo dee nidaamkay ku socon jireen tani khilaafsan marka wuxuu ihi wahuwa xasanku fi lixtijaaji bihi xujaysiga la xujaysanayo oo dee lagu camal falayo kasaxiix cinda aljumhuur laba martaba ha kala hadeen oo hadhow haddii tacaarud yimaado hala kala horreysiiye laakiin markaan wax caaridayaa jirin xagga camalfalka iyo ixtijaajka xadiidkii saxiixa unbuu cinda aljumhuur la mid yahay ee qolooyin bal markaa muxadisiinta kala mida oo aada uu halkan ugu adadag oo cillo kasta yaanay weynaaninba ee kaba dhigaya xadiidka inay qabuulkii iyo xujadii ka riixayso oo bal markaa isagii aan rutbada u yeelin ama aan xujo kaba dhigin baaba jiraysa waana sidan uu dee cinda aljumhuur uuuba ishaarayo laakiin jamaahiir alculamaa agtooda xadiidka hadduu xasan yahay bal waa xujo warow dee la odhan karo kaa cinda aljumhuur ay iskuba waafaqsanyihin dee jumhuurtoodu inuu xujada yahay waa xasan lidaatiye xasanka likayrigaa dee barhkoodi iyaguna dee kalaam markaa iyagu qaba inuu bal waxyaalahan dee markaa inaan xadiid axkaamid ama xukum aan loo xujaysan karin fadaa'il alacmaal mooye inay jiraan nase ibnu qadani ay ku tegeen bal waa hadalkaad moodo xaafid ibnu xajar dee horta nukat markuu hadlayo waa sidaad moodo inuu u ilanayo ama uu kuba tegayeen haddaba wa hada nawcu nowcan waa xasanku lamaa kaana markuu aday wasadan wasad iyo dhexdhexaad iyo wax u dhexeeya bayna asaxiixi waadaciif kii saxiixa iyo daciifkii fii nadari naadiri ninkii eegayay ee waxaan dee markaas eegayay ee dee isagu ama doonaya noocan inuu bal darajadiisiiyo waxyaalaha ogaado markuu noqday wax labadoodii u dhaxeeya laa fi nafsi alamri sida waaqaca iyo nafsulamarka uma dhexeeyo oo dee nafsulamarkii haddii la leeyiyo waaqaca waa taan leenahay axaadiidta rasuulka wuxuu ku hadlay martabo keliya un baaba yeelan lahayd martabo labaad may yeelateen dee sida marka la eego ninkan mujtahidka ee halkan mujtahidka kuba ahee aqoonta fannigan ubale eegayay markuu noqday xadiidka saxiixa iyo xadiidkii daciifka martaba u dhaxayso dee kolleyna kaba imaanaysa ruwaadiisan heerkay gaadhsiisan yihiinuun ayaa casuro horta uu adkaaday altacbiru canhu isaga xaggiisa wax lagaba cabiro tacriif dhan laba cabiro wa dabduhu iyo dabdintiisa la dabdiya la tacriifiyo calaa kathiiri min ahli hadihi sinaacati in badan oo dadka sinaacadan xadiidiga ah ehelkeeda ah ayaa waxaa ku adkaaday inay tacriif jaamica oo maanica ay ku tacriifiyaanba oy ku dabdiyaan iyagoo saxiixii iyo xaqa daciifkiiba ka soocaya xadiidkii isagu bal markaa ahaa xasanka wadaalika sababtuna waxa weeye liannahu amru nisbiyun bal arrinkani kani horta waa amar ama martabadiisani arrin nisbiya weeye oo dee waxa weeye markaynu eegno saxiixii iyo xasankii labadoodiibuu uba dhaxeeyaa ruwaadiisan awqaadda qaarkeed dee sifaadkoodan qabuulka keenaya ayaa yar xoog badnaanayo wuxuu ku dhowaanayaan saxiixii bay kuba dhowaanayaan awqaadda qaarkeedna sifaadkaa qabuulkooda keenaya ee meeshii xadiidkii aan daciifnimadii ugaga kaxaynay een xasan looguma xukumay ayaan sii adkaynoo kol wuxuu soo dhowaanayaa daciifkii buu usoo dhowaanayaa labadaa ayuu u dhaxaynaya kolbuu xaggii saxiixa u durkaya kolbuu xaggii daciifka u durkaya marka xasannimadiisii ayaa dee wax soocan oo gaar ahoo se iminka xadiidkii saxiixa inooguma soocan yahay oo kale taas oo uu ka soocan yahay waxyaalihii kale aanu noqonayna labadii dhinac buu kolba mid uba dhowaanaya markaasaa muxuu noqonaya liannahu amrun nisbiyun waa shayun ama liannahu shayun shaybo weeye ama deeta markaa taasay kaba dhalanaysaa inuu shay yanqadixu marka qadaxa zinda iyo ama qadaxa naar oo kale iyo uu horiyo uu shiday weeye macnaha qadxu naar oo kale yanqadixna macnaa ujeedadu waa wax ninkii xaafidkaa agtiisa waa waxaa nisbiga waa waxaa labada kolba mid u durkayo daahiraya ama muuqanaya dihnigiisii iyo oo rubamaa taqsuru ay la arkana inay kaba gaabato cibaaratu cabiritaanki uu cabiri lahaa e tacriif jaamica kaba cabiri lahaa canhu xasanka ay kaba gaabato bal adigu waa hadal kolley dahabi muuqidadiisana waxyaalo kuga sugnaa weeye oo in dee tacriif dhan lagu tacriifiyo jaamica anugu aban ka qoosnay hadal sidaa ku dhow buu ku yidhaahaa ee wuxuu leeyahay in horta arrinkii markuu xadiidkan xasankii saxiix iyo daciifkii mid u dhexeeya noqday weliba ha u dhexeeye hadduu martabo keliya uun ku sugan yahay oo dee labadiiba uu mid kasta ka soocan yahay si fiican ugaba soocan yahay tacbiirka laga cabiro dee wuxuun ama sheegidiis iyo tacriifkiisu wuu sahlanaan lahaaye uu yahay kolna mid dee xadiidkii saxiixa uba dhowaanaya oo dee ka kolkol xasankan dee barhkoodna ay riwaayaadkiisa ama ruwaadda qaarkood ay axaadiisooda saxiix yeelaanee markaas aclaa maraatib alxasan laguma tiriyo kolna uu xaggii kale uba dhowaanayo ee dee markaa aimada qaarkood ay asaanida caynkaasa wixii lagu wariyay ay daciifiyaanba oo dee noqonayana adnaa maraatib alxasan oo xaggii daciifku u dhow yahay culimada qaarkoodna waabay daciifinayaan sanadadaas kolna saxiixi buu u dhowaanaya culimada qaarkoodna sanadada wixii ku soo arooray way tasxiixiyaan sida camr bnu shacayb can abihi can jadihi iyo dee bahzax bnu xakiim can abihi can jadihi iyo ahimada qaarkood ba axaadiisa way saxiix yeelaan sida tirmidi iyo keyrkiiba ama ahimo kaleba haddaba markuu labada arrimood noqdo arrin nisbiya noqdo dee ay noqotay un kolkol ninkii xaafidka ahaa hadduu islaa wax ka cabir inay kolkol kuba adkaato cibaaradiisu kaba gaabnaato hadda tanna loogama jeedo dee inuu wax wijdaaniya uun uu yahay oo iyaga u muuqanayo aan daabid loola laabmaba aan lahayne ee laakiin waxa weeye arrintiisu waa taa labadiibuu kolba mid u dhowaanaya oo martabo keliya ayaanu ku wada sugnayn kol saxiixii buu u dhowaanaya waaba taa barhkood ay saxiix yeelayaan mar daciifkii buu dhowaanaya barhkood baa daciifinaya kolna dee martabadaa dhexa ayuu kuba sugan yahayoo taas baa markaa keenaysa tacbiirkiisii iyo tacriifkiisii inuu ka adkaado labada noocoo kale waa wax labadii kolba midba jaanib ka qaadan karaa waqad tajashama dee marka la eega laakiin taqsiimka ibnu salaax ee laba laynoogu qaybiyo ee xasan lidaati iyo xasan ligayrihi loo qaybiyona markaa bal arrintu aad bay usoo dhowaanaysaayo waabay kala soocmayaanoo markaa wax dee yar cad oo daabid ayuu noqonayaa markaas waqad tajashama way isku kalifeen oo kaiirun in badan oo minhu culimada ka midi xaddahu tacriifkiisa bal inay tacriifiyaan ayay dee isku kalifeen jashima alamra iyo tajashama macnaha waa takalafahu wey waa isku kalifay oo way isku howleen in badan oo iyaga culimadii ka midi bal inay tacriifiyaan oo wuxuu tan ugaba cabirayaa si waxa kulfa iyo isku howlad ay ku sugan tahay dee waa arrintan isagii uu kolba gees u dhowaanaya daabidka dabdigiisa uu adag yahay aanu la mid ahayn labadii kale si dhib yar laysaga dabdinaya ama loo tacriifinayay marka taas taa daraaddeedna maxay keentay tacriifadii ay ku tacriifiyeen inay ictiraadaad iyo intiqaad ku yimaadaan oo dee ugu yaraan shan lix tacriif ama in ka badan baan helaynaa kala duwan oo mid kastaba culimadii ictiraad iyo bushin ay ku keenayso arrintuna sababta taasna ay keentee tacriifaadkooda ay iskuba khilaafeene ay u kala duwan yihiin waa arrintan uu inoo sheegay faqaala alkhadaabiyu khadaabi wuxuu yihi waa xadiidka xasankii maa curifa kii la ogaado weeye makhrajo la og yahay weeye ma curifa la ogaaday makhraju makaan bixitaankiis oo dee meeshii uu kaba soo baxayo dee waa la ogyahay oo ujeeddadu waa cibaaro itisaalu sanadkii iyo ruwaadii soo caadi markaas bal taas bay cibaaro kaba tahay oo xadiidkii munqadica ama mursalka makhrajkiisii lama ogo waxbaa meeshii kaba maqan washtahara ay shuhuroobeen rijaalu rijaashiis weli xaddii weeye raggiisna ay shuhuroobeen oo kole deetay ku shuhuroobeen waa cadaalo iyo dabdi iyo umuurahaasay kuba shuhuroobeen waana halkay leeyihiin marka taas buu yidhi marka wuxuu yidhi weli u wadaa horta tacriifkiisii qaala wuxuu yidhi waa khataabi baa odhanaya wa calayhi waa cala alxadiid alxasan xadiidka xasankaee tacriifkiisu kaa yahay madaaru aktar alxadiid xadiidkaba intiisa badan wareegi isagu yahay oo macnaa axaadiida inteeda badaniba waa xasankan ama martabadan bay kuba sugan tahay wa huwa isaguna waa xasan weli hadalkii waxa wata khadaabiya xadiidka noocaasee saa tacriifkiisu yahay ee aktar alxadiidba markaasba ah ama axaadiida inteeda u badanba ah huwa alladii kii weeye yaqbalahu ay aqbalayaan aktar alculamaa culimada intooda badanna waa mid ay aqbalaan oo dee waaba xadkiisa tamaam nibadkiibay tan uga fahmeen culimadu weli xaddiisii inuu wado walow dee si xuduud lagu tacriifin jiray ama xuduudda sinaacadeedii say ku keeni jireen aanay habkii aanu yar ahayn bal markaa waa culimada intooda badan oo dee barhkood yar mutashadidiin oo diidaysa waaba jiraan wayastacmilu waxaana isticmaalo ku dhaqmo ku camalfalo dee xujaysta caamatu lfuqahaai dee culimmadu waa wax fuqahadii ka waasacsan oo fuqahadii iyo muxadisiinta iyo keyrkoodba usuuliyiinta iyo wixii culimadiibaa soo wadagelaysa laakiin halkan iyagiibu khaas yeelo dee fuqahada dhammaantoodna ay iyagu ku camalfalaan oo ay ku dhaqmaan oo xujaystaan oo isticmaalaan taas buu ku tacriifiyey sheekha ayaa bushinaya ibnu kathiir laakiin qultu waxaan idhi fain kaana hadduu yahay almucarafu waxa la tacriifinaya ama tacriif dee waxaan uu tacriifiyey ama xadki hadduu yahay huwa qowlahu maa curifa makhrajuhu washtahara rijaalu intaa hadduu yahay oo intaasun tacriifkii lagaba dhigo falxadiidu saxiixu kadalik xadiidkii saxiixa kamuu soocin xadiidkii saxiixaba saa weeyaanoo dee makhrajkiisina waa la garanayaa raggiisuna cadaaliyo dabdi ayay kuba shuuroobeen kale saaxib albayquuniyana markii uu tacriifkan ibnu waxa weyaan khadaabi buu nadmiyey laakiin ictiraadkan ku yimidna waa ogaa si ictiraadkaa uu uga badbaado oo bushintan imaka halkan laba bushiye layihi saxiixiiba dee kama soocna ayaa kaas walxasanu almacruufu durqan waqadat rijaaluhu laa ka saxiixi intan buu kusoo kordhiyey waqadat rijaaluhu ishtaharat dee waa kanoo washtahara rijaaluhu weeye laakiin cibaaradan laa ka saxiixi waa si ictiraadkan ibnu kathiir iyo amsaashaye xadda khadaabi ay ku bushiyeen oo uga badbaado ou leeyahay way shuhrowdee laakiin saxiixa ishtihaarkiisii ay ku shuhroobay saxiixu cadaaliya dabdi ruwaadiisu taa heer aan gaadhsiisnayn oo saasoo kale aanayna kaba hooseeya haddaba wuxu uhi falxadiidu saxiixu kadalik bal waa daciifu waa daciifku ee kolramaaha uun kama yimaado dacfigu saqad san isqaad sanadkiisii ay wax ka dhaceene iyadoo dadkii sii la yaqaano ayay noqonayaan kuwa dacfi laguma yaqaano way shuhuroobeen laakiin dee waxaabay ku shuhuroobeen dacfigan bay ku shuhuroobayaan oo xadiidkii markaa daciifka ahaana tacriifkani waa ku rumoobayaan saa daraaddeed tacriifkan intiqaadka iyo dee tacriif maaha dhan oo aan xadiidkii xasankaa kaba qaadano wain kaana hadduu yahay baqiyatlkalaami hadalka inteeda kale min hadalka intiisa kalena min tamaami lxaddi xadda tamaamkiisii uu ka mid yahay falaysa hada aladii kadi ma aha nin dakara uu sheegay musallaman lahu kumid isaga lagu waafaqayo oo isagii loo nabadgelinayo ama lagu waafaqayo maaha oo maxay ah ana aktar alxadiidi xadiidka intoisa badan min qabiil alxisaani axaadiida xasanka inay ka mid yihiin walaa huwa amase xadiidka xasankiina inuu yahay aladii kii yaqbalahu ay aqbalayaan aktar alculamaa wayastacmiluhu ay isticmaalayaan caamat lfuqaha tanna waa ictiraad kale oo ibnu kathiir oo weli khadaabi ah eeg hadalkiisii hore hadal yar dheer buu ahaa oo kollay sinaacadii marka la eego xuduudeedna aan waafaqsanayn marka wuxuu leeyahay oo hadalkan ictiraadkiisa uu yahay ibnu kathiir laba arrimood buu taa hore ayuu eegay in xadda inta xaddu ay tahay ama tacriifku uu ku kooban yahay maa curifa makhrajuhu washtahara rijaalu intani ay tahay wax xaddii kaba baxsan oo uu ka waran isagii xadiidka xasankaa laga warramayo un ay tahay iyo inay ilaa caamatlfuqaha laga soo gaadhayo ay tacriifkii xasanka ku wada jirto markaa ta hore wuxuu yidhi haddii ay intaa hore uun oo ma curifa makhraju washtaara rijaalu tacriifkii ay tahay waxa kalena wax tacriifkii ka baxsan ay tahay dee xadiidkii saxiixa iyo daciifkii kama soocna taasi waa mid haddii jaanibka kale ay tao ujeedada wain kaana baqiyatu lkalaam min tamaam ilxad buu leeyay hadalka intiisa kale waa halkii wa calayhi madaaru akhar alxadiid ilaa caamatu lfuqaha laga soo gaadhay intaa weeye baqiyatu lkalaam hadday dhammaanba ay xaddii ku jirto uu xadaynaya wax ama tacriifka ay intaasi ka wada mid tahay dee bushin kalea meeshii jirta laba arrimoodna waa ku wada bushiyey taas mid waxa weeye wuxuu sheegay xadiidka intiisa badani inay xasan tahaye arrinku taa maaha oo xadiidka intiisa badani xasan maaha ayuu leeyahay waa mid ictiraadkiisa ictiraad labaadna hadalkan uu yidhi yaqbaluhu akar alculamaa wayastacmilu caamatu lfuqahaa iyada taasna kuma waafaqayno oo dee in markaa arrinkiisu taa yahay bal markaa laakiin kolleyin bal taqsiimka ibnu salaax uu inoogaba soo naqlin doono ama taqsiimka ibnu salaax xadiidkii saxiixa ahaa uu qaybiyey kaasunba aka kolley yar dhowaanaya ee ka dhowaanaya kuwii kale ee bal markaa xadiidkii saxiixaana uu ku dhowaanaya inuu kaba soocno mee xasanka labadii dhinac ee kale bal labadaa ictiraad buu markaa halkan xaddii khadaabi uu kuba keeno ujeedadu xada xadda ama tacriifka khadaabi maaha mid musallama ee waa midka la naqdiga iyo ictiraadku uu kuba yimioo markaa xaddan inoo noqon maayo tacriifu tirmidiyi lixasan xasan bal haddana tirmidi tacriifkiisa oo xasanka uu kuba tacriifiyey qaala ibnu salax ina salax baa wuxuu yihi wa ruwiina can tirmidiyi anahu yuriidu bilxasan waa cibaaro kolle kitaabka kusoo noqnoqota ibnu salax la arka kutubtiisa kalena inuu isticmaalo ibnu salax waxaan uga jeedaa ruwiina oo de had iyo goor culimmadu usluubkoodan oo kale inta badan musama isagaba bineeyaan oo rawaynaa unbay yidhaahaan oo imika tirmidi waxaan kaba warinay laakiin ibnu salaax baa kulla rawaynaa isticmaala kulla ruwiinaa isticmaala kolley waana marka la eego un waxa la arko inuu isaga un ay kuba gooni tahay cabdilfataax buquda raximah llahu tacaala baa kitaab uu leeyahay ama risaalo uu leeyahy oo kolley laba risaalo wada madbacaysan ayay mid ka mida tahay oo cinwaankeedu iyo safxatun mushriqatun fi taarikhi min taariikhi samaac alxadiid ashariif oo kolley dee samaaca ayuu kaba hadlaya oo inoo dambeeya haddii la yidhaha kitaabka dhexdiisa anay inoogu iman doonaan samaaca iyo siyaarihii uu cinda almuxadisiin uba dhici jiray laakiin kolley nooc samaaca oo ilaa maanta maxfuud oo mujaladka sideedaad ee sunalbayhaqi maxfuudka oo ibnu salaax markuu kitaabka aqriyayay iyo habkii loo qori jiray dibaaqda marka majlis cilmiya oo sidan oo kale la joogo dadkan xaadiriinta loo qori jiray ee loo cadayn jiray umuurahooda oo xataa ay ku sugantay kii sheekaysanayey magaciisa ay kusoo qoreen kii isaguba markaa meelo kale u jeeday ama wax qoranayay kii yar loloonaya ama yar seexanaya intaba markaa majaalistii kitaabka oo dhan oo mujaladka dhan oo malaa sagaashan majlis oo mujaladkaas ahayd hayee waxaan magacyadoodii iyo wixii ay kuba soo qorto dad baa dibaaqa qori jira habkaa samaaca taas buu adigu kolley taxaqiijinaya kana hadlaye laakiin markii tamhiidaadkii ama muqadimadii hore ayaa wuxuu ku sheegaa isagoo sheekhan ibnu salaax diqadiisa kaba hadlaya caadadiisu inay tahay hadduu sheekhu wax ka maqlay wax ka wariyo waa sheekhu isaga wax ka maqlay uu ka warinayo rawaynaa buu yidhaahaa waa caadada ibnu salaax haddii uu laakiin sheekh ka durugsan oo ka fogo imika tirmidi dee qurunba uba dhaxayse uu kaba wariyo ama sheekh uba dhow laakiin aanu wax ka maqlin ee sheekhu waa u dhow yahay se wax kamuu maqlin isagu waaba sheekhu laba kulmee hadday taa noqoto wuxuu isticmaalaa ruwiina waana tafanun buu leeyahay xagga tafriqada macnaha ruwiinana waxa weeyaan rawaa lanaa mashaayikhunaa canhu wey mashaayikhda iyadii baa ninkaa wax nooga soo naqliyo noogaba wariyo bal markaa marka aanu sheekhan wax ka maqlin ee uu hadaba waktigiisii ahaato ama sheekh ka durugsan yahay ayuu cibaarada isticmaalaa markaasbuu kaba cabiraa dadkii kaba horreeyey usluubka ayaanan dee uu xoogya waaba suurtagal inay barkood isticmaaleen laakiin tu ka cabireeyaanan helinba cid bal markaa usluubka ugaba horreyse laakiin waa dee diqadiisii oo umuurahan imaamo samaaca iyo waxyaalaha kuba tacalluqsan uu lahaa unbay tani kaba mid tahay marka waxa weeye macnahan ee sidaa uu sheekhaasi inoo faa'iideeyey raximahullah ruwiinaadu macnaa waa rawaa lana mashaayikhunaayo macnaha tirmidina waa ka durugsan yahay qurunba u dhaxaysa tan buu uba isticmaalay hadduu sheekhiisii wax ka maqlay ay tahy rawaynaa buu odhan laha warwin waana isaga tafriqo kitaabkiisan dee waan ku ararki doonaaye ina anfacaysa khaasatan tafriqada ama faa'iidadaas kuba sugan risaalada ama kitaabkaas waruwina can tirmidiyi anahu waxaa nalooga soo wariyey tirmidi anahu yuriidu inuu ula jeedo bilxasani xasanka waa tacriifkiisiya allaa yakuuna inaanu ahaanin fii isnaadi isnaadkiisa man yutahamu bilkadib horta xadiidkan dee ninka xasanka la odhanaya raawigiisa ama isnaadkiisa waa inaanu ku sugnayn nin been lagu tuhmaya oo dee intuu aada u daciif yahay been xadiidka rasuulka uu ku badan been sheegta lagu tuhmaya dee fisqigiisa uu muuqdayna aanu kuba sugnayn isna walaa yakuunu aanu noqonahayna xadiian xadiidna aan noqonayn alla walaa yakuuna waa anlaa yakuuna fii isnaadi man yutaham walaa yakuuna waa anlaa yakuuna inaanu noqona xadiian xadiid shaadan shaad ah wayurwaa la wariya min gayri wajhin dariiq wax ka badan naxwu dalik xadiidkan wixii uu kulansaday ama xadiidkan mid lamida laguba wariyo anaa saddex arrimood buu sheegay ibnu salaax baanayn waxa weeyaan dee hadalkiisii ay ahayd tacriifkan tirmidi xadiidka xasankii weliba wuxuu raaciyay dee annaga agtayada ee waa isagu tacriifkiisii wuxuu saddex shardi buu u shardiyey inaan raawigiisu noqon mutahan bilkadib inaanu shaad noqon in bal waxa weeye dariiq kale ama dariiq kale wax ka badanna xadiidkan oo kale lagu wariyo markaas buu xasan noqonaya taas baa iyadana tirmidi tacriifkiisu ahaa waana kolle tacriif hadalka ibnu salaaxiya inoogu dambeeya haddana inoo soo noqon doonee marka wuxuu leeyahay ibnu kasiir baa leh wahaada hadalkan iminka tirmidi lagaba soo naqliyo ibnu salaax ka soo naqliyey idaa kaana hadduu yahay qad ruwiya mid la wariya can tirmidiyi anahu qaala hadalkaa inuu yihi fafi ayi kitaabin lahu qaala fafi ayi kitaabin kitaabkii oo lahu isaga u sugnaaduu qaala hadalkaa kuba yidhi wa ayna mee isnaaduhu isnaadkiisii bal waxa weeyaan canhu isaga xaggiisa lagaga wariyey hadalkan lagaga soo naqliyey mee taas buu leeyahy waa mid wain kaana hadduu yahay fuhima mid la fahmay hadalkani min ama tacriifkani min isilaaxi isilaaxa tirmidi lagaba fahmayna fa fii kitaabihi ljaamici kitaabkiisa jaamica fii kitaabi isilaaxiisa kitaabkiisa jaamica lagaba fahmay falaysa dalika bisaxiixin hadalkaasi hadal saxiixa ma noqonayo fainahu yaquulu wuxuu yidhaahaa uu ku odhanaya fii kaiiri min alaxaadiis in badan axaadiisa kamida hada xadiisun gariibun laa nacrif ila min hada lwaj bal hadalkaman in yar ku yar joogsanaynaa kolleyna waa munaaqashaadkii uu sheegay inuu sheekha la munaaqashoon doono laakiin waa arrin dee gariib oo kaba dhacday ibnu kaiir maanta oo la arko de in ay culimmadu kuba xambaareen kolleyna siam iyo taasun ay dee waa suurtagal ama sahwiun laba arrimood buu sheegay hadalka horta ibnu salaax tirmidi muu odhan waan ka fahmay istilaaxiisi iyo tirmidi baa yidhi buu ihi saas amaan kaba warinay waa hadal tirmidi yidhi laakiin ibnu kaiir baa muxuu laba arrimood buu yidhio haddii tirmidi hadalkan yidhi bal waayo kitaabkeedu ku yidhi wuu diidan yahay tirmidi ma odhan buu leeyahay ama deetu leeyahy kitaabka uu ku yidhi dee kutubtiisii waa la garanayaa waa kee isnaadka lagaga wariyay hadalkana waa mid haddii arrintu aanay ahayn hadal tirmidiye ay tahay faham laga fahmay istilaaxiisa jaamicana dee arrintani saxiix ma noqonayso axaadiida dariiq keliya leh ina waxa ku sugan wayurwa min gayri wajhina dariiq keliya leh ayuu xasan ayuu kaba cabiraa oo halkaasaa ictiraad kala jira marka haddaba toore jawaabteedu hadalkan tirmidi wuxuu ku yidhi kitaabkiisan cilalo imanka dhammaanteen haddaan wada qaadanay kitaabka tirmidi oon mujalladka ugu dambeeyo qaadanoon cilaltan la madbacaysan ku qaadano hadalkiisani waa ku suganyo alcilal asagiir litirmidi ee ibnu rajabna sharxay waa hadal kuba sugan hadalkaasuu kuba sugan yahay dee ibnu salaaxna kolley riwaayo kitaabka waa u lahaa walo bacdigood ay yidhaaheen waxaa suurtagala nuskhadiisii ama kitaabkii uu riwaayada u lahaa inaanu cilalki iyo waxba aanay laba socon ama cilalba aanu riwaayadiisa ah ku jirin haddana dee suuq xaafidulciraaqibee taqyiidka caddeeya riwaayada khaasatan makaaribada umay xidhiidhin iyada sanadkoodii laakiin marka la eego mashaariqada masar iyo shaam iyo inaha kaleba dee sanadkoodii kitaabkooda waqtiyadoodii iyo zamanadoodii lagu warinayay way ku jirtay riwaayadan markaa celashuna way kuba jirto bal markaa waxa weeye jawaabta hore hadalkan tirmidi kitaabku ku yidhi waxa weeyaan waa kitaabkiisan alcilal sagiir maantana waa wada heli kartaan haddaad markaa cilashiisaas aragtaan walow dee cibaaradiisii intan ay ka dheerayd ou leeyahay xadiidkan dee xasankaa annaga agtayada kaas buu kuba yahay xadiidka son xasan idhaha kitaabkii bal haddii gees kale uu wuxuu leeyahay arrin kale laakiin ictiraad kaloo muhimaa jira waa kan uu muujiyey walow dee taas bal markaa arrintu ay tahay imaka ibnu kaiir sahaba yidhaahee waa ka xagga hoosena idinku qoratay oo hada alinkaaru cajiibu fa inahu fii aakhiri alcilal allatii fii aakhiri aljaamico inkaarka caynkana waa inkaar la yaab leh oo dee inay xaafid ibnu kaiir taasi kaba dhacdo taa inkira laakiin arrintan kale waa arrin iyada jawaab u baahan waayo xadiidkii xasanka iminka wuxuu ku tacriifiyey bal saddexdan qeyd mid ahaani waxa weeye wayurwa min gayri wajhin kitaabkiisa haddaan rogrognana jaamica ah bal waxaa laga yaabaa baab kastaba ama in badan inaan kuba aragno aad u badan isagoo xadiid ila xasanun hariib macnaa waxa weeye dariiq keliyu leeyahy waana kan xasan xukumay u xukumay halkana marka quyuudii xadiidka xasankaa wuxuu ka dhigay in dariiq wax ka badan laguba wariyo waana tan uu imika muujiyey ee uu ictiraadkan uu muujiyey ibnu kathiir uu leeyahay hadday tahay istilaaxiisoo laga fahmay dee camalkiisiibaa khilaafsan oo arrintu saxiix ma noqonayso axaadiidba xasan qariiba idha lakiin taa waxaan filayaa dee mooyi haddii dee kitaabkii aad u daalacaan raacateen weeye oo kolkol dee waxaa dee dareemaa dad in badan kol haddii kol ama dadka qaarkood la weydiyo or cashirku halkuu ku joogay laba cisho dabadeed ina yidhahaan meesha mama garanayo kolley waa nasiib darra taasi waxa weeyaan sharxu nuqba ayaa waxaan ku soo aragnay xaafid ibnu xajar markuu masaladan kaba hadlayay inuu sheegay tirmidi dee xasan hariiba ayuu kol isticmaalaa kol xasanun saxiixun buu isticmaalaa kol xasanun saxiixun hariibun buu isticmaalaa kol hariib keliyuu isticmaalaa kol xasan keliyuu isticmaalaa haddaba ku tacriifinayay waa marka uu xasan keliya yidhaaho ee markan uu xasan hariiba iyo waxyaala waana xasan hayri buu ujeeday waana istilaax isaga u gaara waayo isagaaba kaba cabira cindana haddaba markan iyada waa se jawaabtii xaafid eh haddii markan ma ahayn xasan dhammaantiin markuu leeyahay kan uu halkan ku tacriifiyey waa markuu xasan keliya isticmaalo oo uu ka cabiray ama gumuudkiisu taa ulaba yimi ama istilaax iyada isaga u gaara inay tahay bu ulaba yimi xasan keliya ayuu tacriifkan lahaa ee hadduu xasan hariiba yidhaahayo dee xasan lidaatiyababuu noqonayaayo xasan ligayrihiba maaha ama xasan saxiixa yidhaha markaa xasankaa ma tacriifinahayn bal markaa tana jawaabteedii taas bay noqon oo ah isticmaalaadkiisa ama alfaaduhu isticmaalaababa badan mid baa waxa ah xasan keliya markuu xasan keliya isticmaalo ayuu tacriifkani uma yaalaa ama xasan hariib hadduu isticmaalo tacriifkani uma yaalo waayo noocii kale xasanka ayaabuu noqonaya bal tacriifaatun ukhra lilxasan tacriifaad kaloo xasanku leeyahay qaala sheekh abu camrin sheekhii abu camrin wuxuu yihi ibnu salax raximah llah wa qaala bacdulmutaakhiriina dadkii dambe barhkood waxay yidhaaheen waana ibnuljawsi oo kitaabkiisa mawduucaadkiiyo taa ku yidhi ama taa kuba yidhi ibnuljawsi weeye dee waanu isku dhowaayeenoo ibnu salax marka la eego walow dee ka geeri dambeeye kontameeye sandood laakiin nolol waa kuwa soo gaadhay yaridiisii waa waqtiyadiisii un alxadiidu xadiidka alladii xadiidkaasoo fiihi isaga fiigiisa dacfun dacfi uu ku sugan yahay qariibun aan dheerayn oo dhow oo muxtamalun la dhaafayo ujeedadu dee aan sii adkayn oo wax dee ah muqtafarah oo laysaga layska dhaafi karo oo layska sii dayn karo huwa alxadiidu alxasanu xadiidka xasankaa weeye wayasluxu waxaanu u suubadaa lilcamali bihi camalfal lagu camalfalo macnaa ibnu jawsi baa sidaa ku tacriifiyey xadiidka xasankii waxa weeye maa fiihi dacfun qariibun muxtamal xadiidka dacfi dhow oo dee muqtafarah oo markaa wax weyn aan xadiidkii dee intuu yeelo dacfigaasi aan waxa weeye aan dee yeelahayn oo markaa layska dhaafay layska ogolaanayo layska bal markaa sii daynayo oo dee oo sixadiisii markaa xasannimadiisii ama xujadiisii aan wax yeelahayn kaas uu ku sugan yahay xadiid xasana la yidhaah waana xadiid usuubada camalka bal taasna waa tacriifiya laakiin isagana ictiraad weyn baa ku yimi oo dee qadarkiina wuxuu sheegay dacfi qariib oo muxtamala dacfiga intee muxtamala oo dee muktafaro haddii uu ku yimaado xadiidkii layska sii daynayaa intaase xadiidka taaiir ku yeelanayson la aqbalin intii lama kala cadda ma kala socno qadarkii mukhtafarka kama soocna qadarkii kaleo iyada tanna taasay ku busheeno maaha tacriif taam ah oo la qaadanayo halkan uma qaala sheekhu sheekhiibaa wuxuui waa ibnu salaaxin wa kullu haada haddaba tacriifyadaas kaa khadaabi ha noqoto kan isagu ha noqoto tirmidi kan ha noqoto waxa weeyaan ibnuljawsi intooduu soo naqliye kaa dhammaantii mustabaabun wax qarsoon weeyo qaamudo ama aan dhammayn oo laa yashfi aan bogsiinahayn alqaliila oonka oo ruuxu ooman bal tacriif dhan oo jaamica inuu helo tacriif dhan oo jaamico xasankii uga soco saxiix iyo daciifkii nin helo wax oon tiraya maaha qaliilna waxaa la yidhaha luqada carbeed shiddat lcadash waa haraadka kiisa adag waa la yidhaahaa dee keydkana waa la yidhahaa cadhada iyadna adagna waa la yidhaahaa iminka halkan ujeedadu waa ruux dee u ooman inuu tacriif helo xasankii la tacriifiyey oo saxiixii iyo daciifkiiba ugaba sooca umuurahani ma oontirayaan oo jahrigii caynkaas hayd ama baahidii uu taa u qabay meeshii kama saarayaan walaysa mana ahaanin fii ma dakarahu atirmidiyu waalkhadaabiyu tirmidiyo khadaabi wuxuu sheegay kuma sugna maa yafsilu wax soocaya alxasana xadiidkii xasankaa can isaxiixi saxiixi kaba soocaya waqad amcantu waan daa'imiyey annadara eegid fii daalika arrinkaan eegayo iyo walbaxa ujeedadood xasankii iyo culimada isticmaalaadkoodii iyo hadaladooda mawaaqiceed iyo meelihii ay dhacayeen ayaan aada ugu fiirsaday oon dheereeyey fikirkii aan taa kaba fikirayay eegitaankii aan eegayey walbaxa baxigii aan baxsayeyna aada baan u dheereeyo oon u daa'imiyey fatanaqaxa lii waxa ii saafi noqday oo ii caddaaday watadaxa waa isla midun waxa ii saafi garoobay oo ii caddaaday ana alxadiid alxasana oo bacnaa markaan hadalkii culimada iyo mawaaqica isticmaalayma wixii wada eego ana alxadiid alxasana qismaani xadiidka xasankii laba qaybood inuu yahay axaduhumaa midkood alxadiidu xadiidka weeye alladii xadiidkaasoo laa yakhlu aanu ka madhnayn rijaalu isnaadi isnaadkiisa raggiisu min mastuurin ku mastuura mastuurkuna waa nooc adigu kuwan jahaalada kaba mido waa ruuxa cadaalad daahiri ay u sugnaato dusha xumaan lagu ogyahay ma jirto laakiin cadaaladiisii baadinkayda wax lagama oga amase si kale haddaan uga dhigno waa ruuxa laba nin iyo wax ay wax ka wariyeen adugu mid wax ka badan uu wax ka wariyey laakiin cid tawsiiqisay aanu jirin dee xumaan lagu ogyahay cidna aanay jaraaxayn kaas bay mastuur kaba cabiraan waana qaybaha majhuulka qayb kaba mida kitaabkana inooguba iman doona haddaba sanadkiisa ayaan ka madhayn ruux sidaasa kolley dee kuma koobno kaasi haddii inqidaac yasiiri jiro cinda tirmidi ama waxyaalo ama bal markaasu alxifdi iyo waxyaalo kale wax ugaba yimi sidiisa kale ha loo yaqaanee iyaduna kolley baabkan unbuu raaciya tirmidiya mastuurkaasoo lam tataxaqaq aanay sugnaanin ahliyatu ehliyadiisi u ehel aha bacnade ehliyadiisi waasiqanimadiisi waxaasi aanay sugnaaninba kayra laakin anahu laysa ma ahaanin mugafalan ku mugafala oo kaiira alkhada'i gefkiisa uu badan yahay walaa huwa mutahamu bilkadibi ku been lagu tuhmayana maaha bal taas oo horta wayakuunu uu noqonayana matn xadiidi xadiidka matnigiisii qad ruwiya mid la wariyey milu isagoo kale aw naxw ama wax la mid ah min wajhin aakhara dariiq kale laguba wariyey bal midi waa noocaas oo waa xadiid marka la eego ruwaadiisa kolley kalaamuu ku sugan yahay nin kaba mida oo asaaniidiisa kolley aanay kaba madhnayn mid mastuura ama say alxifdiya ama inqidaac yar iyo waxyaalo aanay ka madhnayn lana wariye xadiid kaloo lamida ama isaga lamida ama dee naxwigiioo kuba dhow dariiq kale laguba wariye oo fa yakhruj bidalika markaa wuxuu kaga baxayaa dee kol haddii dariiq labaad laguba wariyo can kowni anshiisa shaadan ku shaada inuu noqdaa u munkaran waxaana inoo dambeeyay kolle shaadka inay kelinimadaba uu kuba fasira ibnu salaaxa ama laba mid ahaa dee laba macnuu kuba fasira mid ay tahay dee marka uu tacaduday duruq tacaduday loo helo ama dariiq labaad laguba wariyey inuu shaad noqdo ama munkar uu noqdo taasna kaga badbaadaya bal markaa kaasi waa mid oo xasankii oo ujeedadu waa xadiid waa xadiid asalkiisu daciif ahaa oo dacfigiisuna laakiin dacfi ka yimi fisqi raawi iyo been lagu tuhmo iyo kafladii soo badan iyo khadai soo badan aan ahayne dacfi kaba yimi uu yahay mastuurnimo ama jahaalo isagii laga jaahiliyey khaasatan xaaladiisii laga jaahiliyey cadaaladiisii hoose ama inqidaac kaba yimi yar ama su-al xifdi ama irsaal meeshii jira kaba yimi laakiin dariiq labaad ama wax ka badan lagu wariye xadiidkii oo taasi ay kabtayoo shaadnimadii ama munkarnimadii ay ka bixisay kaasi waa mid uma qaala wuxu uhi ibnu salaax wa kalaamu tirmidii marka la eego tirmidi tacriifkiisa ama hadalkiisa yutanazal calaa hada alqismi noocan waa xasan ligayrihi buu markaa noqon ayaa yutanazalu lagu dhaadhicinaya ama lagu dejinayaayo macnaa hadalka timidi waxaa lagu xambaaraya ama tacriifkiisii noocan inuu tacriifinayo xasan ligayrihi ah taasi isagu waa mid qultu waxaan idhi ibnu kaiir baan weli harsanayn laa yumkinu suurtagal maaha tanziiluhu in la dejiyo oo kalaamkiisii tan lagu xambaaro imika tan uu tacriifkan uu ibnu salaax laba yimi ama noocan uu laba yimi limaa dakarnaahu canhu dee wuxuu tii wataa inuu leeyahay tirmidi halkuu kuba yidhi hadday istilaaxiisa tahayna dee istilaaxiisa kitaabkana ay tahayna taasi wax sawaabo maaha laakiin labadaba jawaabteedii way inoo horeysay oo labadaba jawaabteedii way inoo horeyso markaa kuma noqon doono qaala wuxuu uhi ibnu salaax alqismu thaanii qismigii labaad an yakuuna raawihi raawigiisu waa inuu yahay min almashhuuriina dadkii ku shuuroobay bisidqi run iyo walamaanati ammaano walam yabluq si aanu gaadhin darajata rijaali saxiixi saxiixa rijaashiisa darajadoodii aanu gaadhin fi lxifdi xagga xifdiga iyo walitqaani sugidda wax la sugo walaa yucaddu aan laguna tirinahayn maa yanfaridu bihi wuxuu la gooni noqdana munkaran munkar aan lagu tirinahayn oo dee marka la eego xifdigan uu leeyahay ama dabdigan uu leeyahay heer sare ayaan u ahaaninbe ayaa kabaya oo waxyaalahan la gooni noqdee wax la adbari karoon lagu tirinayn munkar walaa yakuunu aanu noqonayna almatn matnigii shaadan ku shaada walaa mucallalan ku la cileeyeyna aanu noqonayn inuu shuduud iyo cillo kaba nabad galo kaasna waa nooc labaad waana saxiix xasan lidaatii weeye kan oo imanka eeg tacadud iyo waxba looma shardin raawigiisii dacfi ma jiro waa raawi xifdigiisunbaa hoos u dhacay waa ninka sidqi iyo cadaalad ku shuhuroobay xagga kale ammaano ku shuhuroobay laakiin dabdigiisiun baan gaadhsiisnayn rijaashii saxiixa ayaanu xaggii xifdiga xifdi waa leeyahy laakiin xifdigiisii baan heer sare ahayn xagga kalena matigi cillo iyo shuduud kale waa ka nabadgalay ninkana hadduu xifdigiisu xun yahay wuxuu la gooni noqdo munkar baa lagu tirin lahaa ee ma haddii xifdigiisu inuu xun yahayoo bal markaa